Kadib markii howlgallo ay sameeyeen laamaha amniga degmada Baardheere ayay ku soo qabteen dad ay sheegeen in magaalada ay ka geysteen falal amni darro ah sidoo kalena isticmaalayay waxyaabaha maanka duuriya islamarkaana ay dhibaato ku hayeen shacabka. Taliyaha booliska degmada Baardheere ee gobolka Gaduha ayaa meel fagaare ah ku soo bandhigay waxyaabaha maanka duuriyaha iyo raggii lagu soo qabtay iyagoo isticmaalaya si sharciga loo horgeeyo.
ciidanka booliiska degmada baardheere waxay howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen degmada baardheere waxay ku soo qabteen ee, dad ku howlanaa ammaandarrada bulshada oo isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka oo hadda aad aragtaan oon gubaynay ayaan ayagoo gacmahooda ku haysta ayaan ku soo qabannay howlgalkaas wuxuu xaqiijin amni ka yahay degmada baardheere in la xaqiijiyo ammaanka degmada waxyaabaha lidka ammaanka ku aan gacan bir lagu soo qabto waxaan digniin u dirayaa shacabka degmada baardheero qaybahooda kala duwan kuwooda ku howlan waxyaabaha amni darrada ah, sida xashiishka iyo qamriga dadka isticmaalaya maandooriyaha oo labadaas ay ugu horeeyaan oo liid ku ah ammaanka degmada waayo qofka hadduu isticmaalo waxyaabaha maanka dooriya hadduu isticmaalo wuxuu maskaxiyan wuu u dhimanayaa bulshadana wuu dhibaataynayaa sidaas darteed degmada baardheer shacabka ku nool waxaa ugu baaqayaa in laga dheeraado laga fogaado xashiishka iyo qamriga ciddii ayadoo wacyigelintan aan dirnay lagu soo helo ayadoo qamri iyo xashiis gacanta ku haysa ilaahay idimkii waxaan la tiigsan doonaa maxkamadaan la tiigsan doonaa aan la tiigsan doonaa waxaan waxayna mari doonaan ciqaab adag ay mari doonaan oo kala duwan ay mari doonaan waxaan leeyahay intaan degniin ha u ahaato waxaa la mid dadka haysta hubka sharci darrada oo dad siyaasiyiinna ahayn oo la og yahay oo la yaqaano aan ahayn macluumkaan ahayn oo hubabka guryaha u yaalaan hubkaas haddii kuu sharciyaysnayn adiga hadduu kuu sharciyaysnayn brother la imow wixaad ku haysatana caddee sababtaa u haysatana caddee ciddii aan ku soo qaban ayadana insha allah gacan bir ayaan ku qaban doonaa maalin markii ugu horeysay oo bandhig noocan oo kale ah ay sameeyaan taliska booliska degmada baardheere ee gobolka gedo